wasiirka amniga gudaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya xasan cabdiqaadir maxamed iyo xaruntu wasaaradda amniga magaalada baydhabo ka qaabilay madayga utimis iyo saraakiil kale kaasoo loon ku hadalay xoojinta iskaaladowka dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo qaramada midoobey dhiniga amniga horumarinta nabadda bulshada welina ku qaybgalay kulanka saraakiisha ciidamada booliska gobolka baaya intiisoo kulanka dareer weliba wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya hay-adda u dumisa kula hadalaya arrimo la xiriira amniga dhisowka awoodo hay-adaha amniga kordhinta taageerada farsamo iyo tababarada ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed iyo sidii deegaanada ku tirsan gobolka shabeellada hoose ee dowladii deerti gargaar landeersii lahaayeen markiuusaa dhammaaday kulankii weliba ku warbiyay afhayeenka wasaaradda amniga mustafa garabey uu soo nashay inti dhowaan deegaanada dhibaatooyinka ku jiraan gargaar la deersii doona soona humahnagii hadda u timisa taageerada iyo siyaasada dowladda koonfur galbeed
mayba kulanku ku hadladay wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed madaxda aniska jarka oo un-ka madaxa anka sareeya koonfur galbeed xafiiska un-ka lataryaha oo arrimaha booliska oo xafiiska un-ka ee koonfur galbeed iyo saas oo kale wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed taliyaha qaybta booliska gobolka baay iyo saraakiil kale ku dareerka laamaha amniga sida taliyaha c i d da dowladda xafiiska koonfur galbeed baydhabo iyo saas oo kale saraakiil kale oo iska jirta un un booliis iyo xafiiska kale un guud ahaantiisba geedka kulanka waxaa inay daaranaayihiin maadaama wasiirka amniga dowladda koonfur galbeed maalmihii dhawayti isu booqasho ka saadi gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada awdheegli iyo deegaanada oo sabiib iyo caanol iyo dhulkaaseyti oo mardhow laku xurayay khawaariijta argixisada laku xurayay wasiirka kulamadii isumeelaha waraayo isumeelaha kula kulami iyo xafiiska un ka warbixin ku sii si deegaanadaasaytii gargaar degdega landeersii lahaay adeegyadii aasaasiga hayti oo dowladnimo ay ambaahnaayeen bulshadaasaytii si landeersii lahay maadaama adeegyadii aasaasiga hay oo dhan la burburiyay sida goobihii caafimaadka goobihii walbarashada xarumihii booliska iyo war kasta oo adeegyadii aasaasiga hay oo bulshada ambaahanaayti la burburiyay sidii omadun landeersii lahaay dadaalka saytii oo wasiirka usoo kajara iyo jeefka kulankan lasuu bi madaxdan ka sarayta un-ka ee koonfur galbeed mayna lagu wada hadalay sidii adeegyadaas asaasiga si degdega landeersi lahay sida gargaarka walbarashada caafimaadka iyo xarumihii oo lanku shaqeeya lahay adeegyada asaasiga ee booliiska sida booliiska garsoorka waxyaabahaas oo dhan alxamdulilah kulanka may ka dhamaaday sidii oo si wanaagsan oo qurux badan mayna laisla qaaday inay si degdeg eh dadkaasayta si walba oo adeegya asaasiga landeersi fadi landeersi iyo kulankaa ku dhammaaday wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu